Guurku waa mid ka mid ah sunanka suubanaha laga dhaxlay, waana midda kaliya ee ka dambeysa taranka ummadaha dunida saaran. Waxa uu kaalin ballaaran ka qaataa in bulshadu ay noqoto mid jiil cusub si joogto ah u yeelata. Warbixintani waxaynu diiradda ku saari doonaa saameynta guurka degdega ah uu ku yeesho waxbarashada gabdhaha, taa oo ujeedkeedu uu yahay in gabdhuhu saameyn xooggan ay kala kulmaan marka la guuriyo. Inta aan la gaarin xilliga guurka gabadha, Macalin Abuubakar Sacuud Xuseen iyo Suleymaan Daawud oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Tani Jowhar ayaa sharaxaya saameynta waxbarashada gabadhu ay ku yeelato guurka degdega ah.
Haddii gabadha ayadoo ku jirto waxbarasho ay guur ay u degdegto, run ahaantii waxaa imaan karto saameyn aad u ballaaran. Waxay yareyn kartaa yoolkii ama hamigii waxbarashada ay ka lahayd. Waxaa kaloo imaan karo in maxaan ku irahda waxbarashadii gabadhii waxbarashada ay ka harto. Tusaalaha ugu fudud markaan soo qaato, haddii gabadha ay tahay dugsiga dhexe, guur ay guursato, gabadhaasi waa way ku adkaan doontaa si ay marxaladda marxalad waxbarashadii ay aga gudubto. Maxaa yeelay gabadhi markay guursato waxay noqonaysaa marwo, hooyay noqonaysaa, awlaaday dhaleysaa. Marka caqabad fara badan ayaa ku imaan karto in ay waxbarashadeedii ay sii wadato. Marka marka laga fiiriyo guurka gabadhu marka waxbarasho ay ku jirto, waxaa ka imaan karto caqabadooyin aad iyo aad u fara badan. Caqabadahaasi waxaa ka mid ah in waxbarashadii ay iskaga harto gabi ahaan. Waxaa kaloo ka mid ah in mustaqbalkii yoolkii ama mustaqbalkii dheeraa ay waxbarashadii kusoo jirtay oo inuu halkaas uu ku baaba'o. Marka saa daraaddeed waa waa caqabad aad u weyn in gabadha markay waxbarasho ay ku jirto uu guurku usoo degdego. Marka inta badan waxay ku fiican tahay gabadhu waxbarashadu inay dhammaysato maadaama aan guurka lagu reenin oo qofka guurka u joogaa laakiin isma qaadayso qofkan gabadhan ayada waxbarasho ku jirto inay nin ay guursato
maxaa yeelay gabadha marka ay yar tahay waxay unugushaa mar walba waxa ay nafsadeeda ama oo ayada ay haminayso markaas ay ku taamaysa in ay gaarto oo ah inay ninkan keliya ay hesho ay guursato waxa ka dambeeya oo mustaqbalka ka dhalan kara ilmahaas waxay u gudbi karaan ilmaha inay u baahan yihiin ayaguna waxbarasho ay sii rabaan koriimadooda ay usii baahan yihiin tarbiyadooda ay usii baahan yihiin intaba gabadhii ayada kuma fikeraysa kasta hore ay ku fikeraysaa taasina waxay keenaysaa caqabad aad u ballaaran inuu halkii oo ka dhaco furiin oo daa'in ah iyo furiin joogta ah iyo dagaal oo markaa oo mar walba oo soo laalaada marka saameynta uu ku leeyahay guurka gabadhii ayadoo markaa iskoolkii dhigato cunugii oo asigu uurkii ay u siday ma dhigan karto marka ay gaadho sagaalkii bilood markii gabadhii ay u buuxsanto ama marka cunugii ay dhasho oo kale iskuulka ama jaamacadda way ka heraysaa markaas waxayna uga heraysaa sababo la xiriira waxbarashadii ma sii wadi karto mar walbana waxay taas ay u yeelaysaa imtixaankeeda sanadlaha ah ama imtixaanka ay gelayso midkaba oo ay ku baasi doonto inuu ku yeesho saameyn aad u ballaaran oo ku yeesho imtixaankeeda mar walbana dadkay u fiirinaya ama maamulihii iskuulka u fiirinaya ay leeyihiin gabadhan sanadkan waa sidaanay noqotay oo xaamilo weeye waxaa loo fiirinaya dhibcaa loogu daraya intaasna waa bini aadamnimo ee ma ahan wax ayada ay shaqaysatay ma ahan marka gabadha waxaa wanaagsan in marka ay dhammaysato iskuulka ay dhammaysato jaamacadda ay dhammaysato inay guursato ama ugu yaraan iskuulka marka ay dhammaysato caqligeeda u kala go-o ayna caqli ay ku maamusho gurigeeda iyo caqli ay ku maamusho ay ku kala ilaaliso waalidiinteeda iyo ninkeeda ay ku kala ilaaliso inay markaa gabadha ay leedahay caqliga ay leedahay ayadaana kala dabri karto oo hagaajin karto wax walba toosiin karto Guurka degdega ah oo kaliya kama saameeya gabdhaha dhanka waxbarashada, waxa uu saameyn ku yeeshaa xaaladahooda caafimaadka oo ay mararka qaarkood kala kulmaan xaalado degdeg ah maadaama koriimada gabadhu aynan gaarin xilligii saxa ahayd ee loo guurin lahaa.